waxaan rabaa inaan dadweynaha kenya aan u sheego dad masiibaa ka dhacde oo minolahi ka dhacde oo roobab badan iyo barabari oo go-een iyo wax kastaa ka dhaci magaalada gaarisa iyo kenya oo dhan bo midda layaab kale maxaa waaye gaarisa ayaan doonay inaan ka hadlo maadaama dadka ay wada muslimiin yihiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka degana ay muslimiin yihiin maanta inay dadka becsharada haasto ay sokorti ay qariyaan saqaal ay ka dhigaan ilaa hoteeli hata la geli waayo waqtigan dadka masiibo ku dhacda oo dadka ay barakaceen oo cariir ay ku jiraan inay saliidii iyo waxyaalihii la qariyo petroolka iyo dieselkina la qariyo sokorti qaal laga dhigo hoteelihii shaha ay qaal ka dhigaan ee bariiskii uu qaal noqdo aad baa oga xunnahay marka waxaan ka codsanaa dowladda sare national government dadkan inay la dabagalo becsharada wato oo ayaga sokorti iyo wax kastaba qariyeen booshada iyo wax kastaba qariyeen dadkan hadda xaaladooda aad u xum inay cuntada ka qariyaan saqaal oga dhigaan aad bay u farxun tahay dadkiina waa muslim walaalahooda eh waa dad soomaaliyeed waa dad reer gaaris eh waa dad isla soo noolaan jire marka maanta haddii ay fursadii ay isticmaalaan masiibada minalahi ka dhacde inay dadka arrinta ku geliyaan aad baa uga xunnahay marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay arrintan aad u dabagasho oo dadkan cuntada qarinayaan tallaabo laga qaado dadweynahana maxaan ku sheegi lahay inay ilaahay aaminsanaadaan arrintan waa arrin minalahi ka dhacde ilaahayna wuna badbaadiyo oo waxtaa u weyn guryaha umaan ka garan laakiin dhibasho iyo waxyaankaas waanu ka badbaadnay marka dowladda countigana in tallaabo weyn bay qaatee intii hadda ka dhacde masiibadan roobabka iyo fatahadan ee la bilaabay meelo badan bay cunto geysay dowladda countiga aad baan ugu mahadinaynaa markaas arrintaas ayaan u sheegayaa dowladda kenya inay dadkan naga qabato